qabyaaladu ay ka horayso caqiidada in qabyaaladu ay noqoto waxa la isku garto ama waxa lagu faanayo qofku inuu wax qaban karay in kale in soomaalinimada iyo qabyaalada iyo xoog badnaato qabyaaladu dhibkaasaan soo marnay dhibkaas sida keliya marka oo lagu dumin kara waxay tahay inaan ogaano in qabiilku sidiisaba aanu xuduudda kaa gudbin karin in qabiilku uusan kuu yeeli karin han in qabiilku keliya uu yahay xayndaab dad aad garanaysid wejiyadooda adduunyadana waxay maraysaa adduunyo isu furan oo si aad xamar uga shaqaysato ee qasab tahay inaad og tahay qaaradaha kaleoo adduunyada waxa ka dhacay xalayto sidaas daraaddeed waa in indhaha aan la furaa haddii aan nahay dadkeenna soomaaliyeed oo ummadda soomaalida ay sugayso